munaasabadan bilayran oo ku dhiiday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyo weliba marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya marwa saharo cumar xasan iyo kala wareegday deeq raashin oo ku koytay dowlada shiinaha waana loonku taragalay in la siiy owlaada ogoonta soomaaliyeed oo walkubaradaaya iskuulada ankoreen waliba goobta ku hadalay gudoomiyaha ururka bilaanta ee gobolka banaadir jawaahir maxamuud jaamac dowlada jina ee aan walaalaha nahay ee mar walbaba berisamaadkiina dalkeenna wax badan ka qabtay oo wax badan ay dhiseen hadday noqoto daaro wadooyin isbartiibada jidadka ugu adag ee soomaaliya maanta xataa kuwa gobollada aadaya waddanka jina noo dhisay waxaan rabnaa marka maadaama ay wax dhiseen ay dhulka dhiseen oo daarihi dhiseen maantana inay dibudhiska dadka ay ka qayb qaataan soomaaliya maanta waxay u baahan tahay caruurteenna inay la dhiso ay helaan waxbarasho macalimiinteenna iyo annagu waa isku filannahay laakiin adduunka kama maarano dhinaga kale wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo ku kumida wakiilada ku dareera dowladda shiinaha yaa si wadajaree goobtoon ku hadaleen iyo hooyada iyo agoonta iyo hoggaanka waddanbaba ugu ammaanay si cajiiba anugu runtii isma lahayn hadraawi dabadiis yaa hooyo inta la ammaano si sharaflo cajiiba loo sheegaya si cajiibaan u sheegta abwa waa mahadsantaa abwa intaas waxaa dheer meesha kulul waqtiguna waa dheeraaday I would like to thank you also for your support for the long-standing and traditional China-Somalia friendship. And I'd like to take this opportunity to thank you and uh, pay tribute to you for your support for the cooperation and all the exchanges between our two great nations.
anka dambeyntii marwe saharo cumar xasan marwada madaxweynaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo weliba yee aan mahadnaqday dowladda shiinaha oo deeqdoon hadeersi safaarka jaynaha runtii wuxuu ka qaatay meeshaan door culusow ka qaatay wax kale uma imaanin inaan u sheegano danaheenna hadda qaaskaa iyo waxa aan ka rabno iyo sida aan waxu rabno inaan u sheegano jaynuhu waxawaaye waxay nala leeyihiin xiriir fog anu waxaan garanayaa iyagoo dhisaaya istaal martiini istaal madiino maxaan ku waddada dheer oo ilaa tagta beled xaawo tagto marta gaafeed iyo dhulkaas marta baydhabo marta istaadi kooni meelo badan ay dhiseen runtii lama koobi karo dhulka ay dhiseen aad iyo aad ay umahadsan yihiin garabkeenna waaye safiirkayga si gaara ugu mahad celinaa waa mahadsan yahay aad iyo aada umahadsan tahay asaga iyo maaragtay ragga la jiraba dhammaantiinna waa mahadsantihiin